caasimadda somalilan waxaa si xoogan looga dareemayaa dhaqdhaqaaqa dhinaca gaadiidka ama saxmadda gaadiidka oo sare u kacsan munaasabadda fooda inoo soo saartay ee ciidda barakaysan ee ciidul fidriga aawadeed qaar ka mida dirawaliinta caasimadda somalilan ka howlgala ayaa si faah-faahsan uga waramay saxmadda gaadiidka oo muddadan aynu ku guda jirno dabayaaqada bisha barakaysan ee rabadaan oo ay diyaargarowga eegi socoto ciidda munaasabadda ciidda ballaadhan ee ciidul odaxada oo foodayna soo saartay in magaalada hargeysa si ballaadhan looga dareemayo saxmadda gaadiidka oo ay wadayaraan soo food saartay arrintaasina waxaa ka hadlaya qaar ka mida darawaliinta oo iyagu maanta aanu kula kulannay faras magaalaha hargeysa goobaha ugu caansan amase bartamaha hargeysa adoo ka mida darawaliintii waaweynaa ee caasimadda somalilan ku dhex ganacsada haddaba waxaan jeclaa in dhinaca saxmadda gaadiidka muddadan ciidda oo soo farabatay bal arrintaas sidaad u dareemaysaan darawaliintii haddaadkiina wallaahi bismillahi raxmaan raxiim anuu magacaygu kayse cali xuseen yahay wallaahi saxmaddu aad bay u badan tahay oo waxaad waddadii isku haysta dadkii iyo kaariyoonkii iyo baabuurtii marka iyo baarkin weliba baabuurta qaarkood baarkinka lagaga tegayo markaa saxmaddu qaar baad arkaysaa baabuurtii alaabta ku dul iibinaya intuu waddada dhex dhigo dabada u furaya mushkilad badan baa markaa jirto magaalada aad saxmad bay u tahay waayo magaalo waddo kaleele weeyaan waddadaasoo dhoweyn mooyaane waddo kaleoo laga baxaan jirinba magaalada marka aad bay saxmaddu u badan tahay de haddii magaalada waddooyin kale loo sameeyo iminka waddadan saldhigga dhexe dabadeeda marto la hagaajiyo waddada la ballaadhay iminka waxaa jira soomaalidii dayr bay dhisayaan dhagax bay hordhigayaan dayrkii bay haddana dawladda hoose ayay u soo sharciyanaysaa guri baa laga dhisaya meherad baa laga dhisayaa dayrkii tambareeriga ahaa marka haddii dayrashaa la banneeyo oo waddada la banneeyo dee magaaladu saxmaddu way yaraan lahay laakiinse wad magaalo waddo kaleelaya dee saxmaddu waa mawjuud weeyaan shidaalkii baa naga dhammaaday waddadii saan u taagninba markaa assalaamu calaykum waraxmatullahi barkatu kolley waxaynu uga mahadnaqanaa ciidankeena nabadgelyada hadday tahay ciidanka dhinaca gaadiidka ka howlgala dhinaca nabadgelyada iyo ciidanka booliska oo inta badan xidilliga rabadaanti aad u dadaala aad iyo aad baynu uga mahadnaqaynaa waxaa jirta in arrinta kaloo jirta waxa weeye nimankan darawaliinta iyaga maxaad halkan fariinta aad u marin lahayd si ay bulshada gaadiidka ay uga ilaaliyaan sina gaadiidku dhibaato aanay ugu geysan nimanka darawaliinta waxaan odhan lahaa nimanka yareer ee bahalaha yareer wata waxaa jira ciyaal yareer oo afariyo toban jirna shan iyo toban jirna waddadii oo adarkasa saxmadday tahay buu xoog u socdaa intuu indhaha soo shito qofkii weynaa kama ordi karayo nimankaa waxaan odhan lahaa waar maskax ku daroo dadka dad culus iyo dad kaleba way leeyihiin dadka ha la ilaaliyo qolada ee baabuurta waaweyn basaskana waxaan odhan lahaa waar markaad meel istaagasaan maalin dhaweyta ninbaa guddoomiyaha basaskabaa lahaa wadda la'aan baadna haysa baskii isagoo waddadii baarkinkii ugu bixi lahaa ayuu waddadii biriga ku hor qabanaya dabeeto markaasuu baabuurtii isku daxanibaya waddada bartankeegiibuu dadkii ku nimanka basaska waxaan odhan lahaa war markaad dadka dejinaysaan meel bannaan la eegtoo kaarikoonaa si ay baabuurta kale haadka kale idiga dhaafo dadka waaweynena ay weliba waxaan odhan lahaa baabuurta iminka gurrada oo dhan ee basaskaa waddadii bay ku dejinayaan baabuurkii yaraa iyo waddo waxa isku qabsanaya qofkiibaa isku qabsanaya waddadii marka mushkuladaha waxay ka yimaadaan basaskan gurran ee albaabka xagga kula xagga waddada marka waxaan odhan lahaa warniyo basaska dawladda waxaan odhan lahaa iyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan basaska albaabka ha laga bedelo oo xagga kale ha loo wareejiyo waayo dhibaatada ugu badan imika dhakhtarkood markaad arto waxaad arkaysaa baskii baa dadkii waddadii ku jir dejinaya baabuurkii yaraana isagoo ama baabuurka qofkii isagoo degdegsan buu qofkii iyo waddadii isku qabsanayaan markaa mushkiladdu waxay ka jirtaa basaska basasku inay suuqii wa xidhayaan ma wareegayaan basasku hadday wareegi lahaayeen dee saxmaddu weereen lahayd laakiin sida imika saxmad yaraanaysaa ma jirto aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaya adoo suuman jaaniska aad ila wadaagtay aad baad mahadsantahay adoo ka mida darawaliinta caasimadda somalilan inta badan ka howlgala waxaad la socotaa muddadii iidiba foodina soo saartay bal waxaad nooga warbixisaa adoo magacaagan nooga bilaabi doonaa saxmadda dhinaca gaadiidka iyo sidaad u dareemaysidba walaal waxaad magacayga laydhaa jirta cismaan dhidar baa laydhahdaa gaadiidkii waad ogtahay wadda xumo iyo waddadii oo la yaallo iyo maamul xumo dowladdii hoosean waxba ka qabanaynin iyo waxaasoo dhan baa dee isbiirsaday dabeetana waxay isku soo shubeen caasimadii halkii sentraalkii oo dadkii degan yihiin oo kaariyoonuhii degan yahay oo ummaddii meelay martalaad oo gaadhigii meel meel gaadhigii meel laga marin laayay intaasaa wallaahi waxaan dowladda hoose waxaan odhan lahaa war dowladda hoose ay waddanka hagaajiya idi- maga- caasimadda idaga ka madaxa idaga ka mas-uula caasimadda ayaa ka mas-uula iyaga dee waxaan leeyahay een, maayarku iyo wixii dowladda hooseba inay ka shaqeeyaan oo su-aashan kale aan kugu yar celin doonaa waxaa weeye darawaliinta laftigooda sidii shacabkeenna loo safegareyn lahaa ama loo badbaadin lahaa darawaliinta laftigooga maxaad halkan iyaga la fariin aad u marin lahayd iyagana waxaan odhan lahaa waxaa jira baabuurta yareer ee raaxada la yidhahdaa oo dadkii dhib iyaga laftooda ku haya oo wada waris- wada xumo maris xumo dadkii oo jiidhayaan waddadii oo xidhayaan oo lagaga dhex degayo basaska iyo iyo raaxaduba dhibaato weyn bay ku hayaan waddooyinka qayb bay ka yihiin qaybta ugu xun bay weliba ka mid yihiin baskii wuxuu istaagayaa waddada bartankeega kii raaxada yar watay baashan tukaanka la yidhahdaa bartanka waddadu istaagaya marka labadaasiba waa in la- waa in dowladda oo meelaysa oy maarata wax ka qabata waata aad baan kaaga mahadnaqaya adoo sooman janiskaadii la wadaagtay aad baan kuu salaamayaa adoo ka mid a darawaliintii caasimadda somalilan ku dhex ganacsada gaar ahaan gaadiidka ka dhex ganacsada waxaa jirta muddadan iidii fooda ayna soo saartay in dhinaca saxmadda gaadiidka haddaad darawaliintii tihiin sidee u dareemaysaan
بسم الله الرحمن الرحيم والله aad baan u dareemeynaa saxmadda gaadiidka gaadiidka waayo bi- ciidii baa soo dhawaatay bishii rabadaan baa lagu jiraa akhirkeedii taasi waa sababta keentay in gaadiidkii ay suuqa usoo dareeraan waxa haddii la isticmaala gaadiidka dadweynaha way yaraan lahayd laakiin waxaa la isticmaalayaa gaadiidkii qof kastaba gaadhi kasu isticmaalayaa waxay noqonaysaa intaasoo kun oo gaadhi in gaadhi kastaba qof wato laakiin waxaan jeclaan lahaa in bulshadu ay isticmaalaan gaadiidka dadweynaha si samaxadu ay u yaraato si isku socodku u fududaado waayo qof kastaba hadduu gaadhigiisa kaxaysto oo cilkeligii wato waxay noqonaysaa jaam iyo cidhiidhi dee cidhiidhiga dad imanka waxaa laga yaabaa halkaa dad imanka cidhiidhiga aad jaamka gashid inaad two hours three hours ay kugu qaadato inaad one kilometer socon taasna aad iyo aad baa loo dareemayaa shidaalka neefska saxir barri weeyaan dadka waxaa odhan lahaa dadka waxaa odhan lahaa gaadiidka dadweynaha la isticmaalo gaadiidka dadweynaha basaska la isticmaalo matalan darawaliintaoo kale darawaliinta basaskaoo kale inta badan waxaa ku baarkin garanayaan waddada dhexdeedii oo baabuurtii kale haadka uma bannaynayaan darawaliinta iska yar bilaa xilkaska iyaga halkan maxaad fariin aad u marin lahayd taasi waxay keenaysaa darawelintan basasku waa horta waa ba- ba- waa bilaa dhaqan oo waxaa soo odhanaysaa darawelin maaha dad maaha ay ma yaqaanaan xishood ma yaqaanaan ixtiraam iyaga waxaa odhan lahaa warniyo akhlaaqdiina hala hagaajiyo akhlaaqdu waa qayb ka mid ah iimaanka war akhlaaqdiina hagaajista oo dadka ka daaya dhibta oo dadka baarka gawadhida siiya oo dadka jaaniska siiya ma ogolo jaanis inay gaadhisiiyaan wuu ku hor istaagaya xilligu doonu hor taagnaanayaa markuu doono dhaaq markuu doonu istaagaya taana waxaa odhan lahaa war bal saa isku dhaama yaa aad baa laydinka cabanaya saa isku dhaama waata aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa jaaniska ila ila wadaagtay adoo sooman aad iyo aad baan saaxiib aad u mahadsan tahay A- adoo ka mid a in gaadiidleyda ku dhex ganacsada so- caasimaddeena somalilan hadda muddooyinkan u dambeeyey waxaa jirta u diyaargarowgii ciidda saxmad xoogla ka jirta suuqa sideed u dareentaan dadkiin gaadiidleydii caasimadda magacaaga igumaad bilaabin magacaagana magacayga mursal axmed cabdi xasan baa la yahda walaal walaal waxaan u dareemaynaa si aad iyo aada baanu u dareemaynaa waanu arkaynaa saxmaddu inay fara badan tahay waayo waxaa loo diyaargaroobayaa ciiddii waxaan ku idhi marka aad bay u fara badan tahay eh, saxmadda ka jirta suuqa dhexe weliba maxaa fariineeda nimankii darawaliinta ee xilkaska ahayna waddada dhexdeeda baabuurta ku geynaya maxaad halkan fariin aad u marin lahayd waxaan walaal u far- farriin u marinayaa waa inay een, ka digtoonaadaan oo waxaan ku idhi si wanaagsan oo sistama oo dadka ilaaliyaan oo shacibka ilaaliyaan oo dadkooda iyo dowladooda iyo dadnimadoodaba ilaaliyaan oo baabuurtooda iyo gaadiidkooda ilaashadaan saasaan u faraya walaal su-aashan kugu soo gabagabayn lahaa adoo sooman waxa weeyaan kaaga mahadnaqayo in waxa weeyaan wada yaraan baa jirta runtii dowladdii hoose caasimadda maxaad iyada halkan fariin aad u marin lahayd waxaan farriin aad u marinayaa walaal waxaad arkaysaa magaalada caasimadda hargeysa waxaan kuhi waddadeedu waa wax yar waa wax dhuuban oo dee dariiq yar bay noqotay waa in la ballaadhiyo waa in la hagaajiyo dowladda hoose waa inay wax ka qabato waxyaabaha waa in la yar waasiciyo waddooyinka waxyaabahan la hordhigayo baarkinada laga dhiganayo waa in laga qaado waa in la hagaajiyo
adoo ka mid a darawaliintii caasimadda somalilan haddaba waxaan jeclaa in dhinaca gaadiidka ee saxmadda sidii aad u dareenteen arrintaas aad u dareemaysaan haddaad darawaliintii tihiin والله والله magacaygu waa cabdilaahi cabdi maxamed ee waxaan nahay tagaasiyada tagaasiyada ka shaqeeya magaalada hargeysa marka waxaan u dareennay wallahi si aad iyo aad u badan waxaa laga yaabaa qof kaliya hatay intaad maanta o dhan sido inuu ka waqti kuwa kaaga dhaco marka shaqadii way jirtaa waan dadku way shaqeynayaan alxamdulillah waxbaa la kala iibsanaya magaaladii laakiin haddana maxaan ku dhahdaa ii soo garo een, dee wallahi samxadii haddana dhib bay ka jirtay magaalada wada xumo ma garanaysaay way aad baa aad bay wada xumadaas u jirtaa aad iyo aad ayay wada xuma inoo haysaa kula yar kaftama ee aan kula kaftama ee waxaa jirta haddii dhalinyar la yahay kolley arrimo guriga waxbaa lagu hameeyayaa sidee matalan qofkii matalan arrin guursanayo kale hawsha aad ugala qayb gashaan wallaahi si fiican imika anaga tusaalahaan anagoo kale walaahaygan aad baan maaragtay isku isku isku isku caawinaa hadday dee magaras wax kastaaba oo yimaadaba marka waa waa waa waa waa waa aad buu u wacan tahay aad buu u fiican tahay xaggaas Waa hawl fududeey.
waa hawl fududeeyo weyn
waay kaftanaay gaatay gabagabadaan kusoo gabagabaynayay darawaliinta xisga- xilkaaska ee waddada dhex fadhiisanaya iyaga halkan maxaad fariin aad u marin lahayd wallaahi qofka waxaan odhan lahaa waddada ha dhex dhigin karaahiba kugu dhacaysa ee sagaaji inta hadda iidii lagu jiray ee dadku shaqaysanayaan marka waddada ha xidhina ee bal isnidaamiyo oo sagaajiya qof walba inta sagaajin karayso ayaan odhan lahaa oo dadkiyo aanay kaari kugu dhicin karaahi kugu dhicin dadka karaahi ka qaadan waa tahay aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaya shaan iskadila wadaag aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaya dhegaystayaal waxaa warbixintan soo diyaariyey oo isku howlay oo aniga oo ahaa caydaruus cismaan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaana waad mahadsantihiin intaynu warbixintan warbixin la mid aynu ku kulmi doono waxaanu idin leen aad iyo aad baad ud salaamin dabkii nebigiyo qoonkiisu banayo aan asxaabta raacne sooma ramadaanta dabkii nebigiyo qoonkiisu banayo aan asxaabta raacne sooma ramadaanta صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري وبشان سقينه إلهي نسيه عين سعيدين صوم رمضان وبشان سقينه إلهي نسيه عين سعيدين صوم رمضان صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري سكرة الموت كيو سؤاشنا كيريو عن سيرة موت نسوم رمضان تا سكرة الموت كيو سؤاشنا كيريو عن سيرة موت نسوم رمضان تا صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري وبشان سوغينه كما هرير نارتي لك سلامة ياشي صوم رمضان وبشان سوغينه كما هرير نارتي لك سلامة ياشي صوم رمضان